بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوان في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك القادر عليه
biidn illahi tacaala walaalayaal muxaabaradeena ama kelmadeena maanta waxa ay ku saabsanaan doontaa suwarun min inqiyaadi saxaaba binusuus alkitaabi wasunna tusaalayaal aynu ka bixino saxaabadu ridwaan ullahi calayhim oo ahaa ardaydii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo kuwii nolosha kula saaxiibay siday ugu hogaansami jireen ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa aayaadka qur-aanka iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo aynu uga jeedno axaadiisa rasuulkeena caleyhi afdal salaatu watasliim qofka muuminka ay wuxuu aaminsan yahay sideedaba nolosha wanaagsani adduun iyo aakhiraba inay ku jirto u hogaansamka loo hogaansamo allah subxaana watacaala iyo raacita deda nabi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim waayo qof kasta oo muumin oo iimaankiisu dhamaystiran yahay wuxuu aqiideysan yahay oo uu yaqiinsan yahay ilaahay subxaana watacaala arrin kasta oo uu faray inay tahay arrinta maslaxadiisa iyo wanaagiisu ay ku jirto fi dunya waalaakhira wax kastoo ilaahay subxaana watacaala uu ka mamnuucayna inuu yahay arrin dhibaato iyo mafsado u leh waxa uu yaqiinsan yahay sida uu yihi ilaahay subxaana watacaala ina hada alqur'aana yahdi lilati hiya aqwam ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaga warramay aayadda sharafta uu leeyahay qur'aanka kariimkaah waanahu yahdi lilati hiya aqwam iyo dadka inuu ku hanuuninayo wadada u wanaagsan una sarraysa una toosnaan badan hadday noqoto xagga caqiidada qalbiga laga aaminayo iyo hadday noqoto acmaasha dadka bani aadamka kasoo fulaysa iyo haddii ay noqoto akhlaaqdooda iyo dhaqankooda qofka qur-aanku wuxuu ugu baaqayo ku hanuuna qur-aanka ka dhiga hagihiisa iyo hanuuniyihiisa kaana akmala annaas waaqdamahum wa ahdaahum fi jamiici umuuri wuxuu noqonayaa dadka ka ugu dhamaystiran ugu toosnaan badan ugu hanuun badan arrimihiisa oo dhan arrimihiisa diineed iyo arrimihiisa adduunyada adilladiisa ficiladiisa iyo caqaa'idkiisa dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa ugu dhamaystiran ugu toosnaan badan waxaana uu noqonayaa wadadii saxda ahayd ee ilaahay subxaana watacaala yihi wa ana hada siraatii mustaqiima fatabicuu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih wadadaas mid cagta la hela ayuu noqonaya wuxuu caqiidaysan yahay qofka muuminkaahi noloshiisa dhabtaahi iyo raaxadiisuba inay ku jirto ajiibitaanka dhawaaqa ilaahay subxaana watacaala iyo yeedhmada nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim ilahay baa yidhi ya ayuha aladina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum muuminiintuu rabbi subxaana watacaala la hadlay wuxuu yihi ajiiba oo yeela allah subxaana watacaala oo markuu dhegaysta nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum arrin idin noolaynaya waaclamu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbi wa anahu ilayhi tuxsharuun waxaad ogaataan haddaad sidaa yeeli weydaan allah subxaana watacaala wuxuu idinku ciqaabayaa qalbigiina hanuunka inuu ka sijeediyo oo xataa mar dambe haddii aad doontaan inaad kitaabka iyo sunnaha raacdaan ilaahay subxaana watacaala idiin suurtagelin maayo waanahu ilayhi tuxsharuun waxaad ogaataan haddaad ilaahay ajiibi weydaan ood nebi maxamed yeeli weydaan caleyhi salaatu wasalaam maalin dambe oo rabbi laydin hor keenayo ayaa arrinta noocaasee laydinkala xisaabtami doonaa waana laydinku ciqaabi doonaa sida uu leeyahay alimaamu sacdi raximah allahu tacaala fi tafsiirih ilaahay wuxuu farayaa addoomihiisa muuminiinta ah arrin ka dhalanaysa iimaanka arrintaas waa alistijaabatu lilahi walirasuul inay ajiibaan allah iyo rasuulka macnaheedu yahay inay u hoggaansamaan wixii ilaahay uu faray ama rasuulku faray oy u degdegaan oo dadka kalena ay ugu yeedhaan iyo inay ka fogoodaan wax kastoo ilaahay ka reebay rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam dadka kalena ay ka reebaan idaa dacaakum limaa yuxyiikum buri ilaahay subxaana watacaala taasina waa sifo marnaba aan ka faaluqi karin shay kastoo ilaahay inoogu yeedhay ama rasuulku inoogu yeedhay calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay noo cadeeyay faa'idada ku jirta ilaahay inaynu u hogaansanno oo nebi maxamed aynu raacno calayhi afdal salaati watasliim iyo xikmadda ilaahay amarkaasi uu ka leeyahay fa ina xayaata alqalbi waalruux bicubuudiyati illahi tacaala wa luzuumi taacati rasuulihi cala dawaam qofka muslimka ah qalbigiisa noloshiisu waxa ay ku jirtaa iyo caafimaadkiisu maalinta qiyaamana qalbi caafimaad qaba ayuunbaa wax taraya markaa qalbigu wuxuu ku caafimaadaya oo uu ku noolaanaya oo ruuxdu ay ku noolaanaysaa qofku inuu ilaahay addoon dhaba u noqdo ilaahay awaamirkiisa qaadanaya oo rabbi subxaana watacaala u hogaansamaya oo joogtaynaya ka amar qaadashada uu ka amar qaadanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalladiisa ficiladiisa waktiyadiisa oo dhan meel kasta uu joogo axyaasha kala duwan ee soo maray qofka muuminka ahi maadaama xaqiiqada noocaasi uu ogsan yahay walaalayaal markuu maqlo aayaadka qur-aanka iyo axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaan ayuu kororsanayaa waxaana shaki la-aana markastoo iimaan u siyaado inuu siyaadsanayo hoggaansan ilaahay uu hoggaansamo isu dhiibitaan ilaahay uu isu dhiibo oo halka ilaahay ugu taliyo uu amro waxa ilaahay ka doonana uu sameeyo wuxuu ilaahay u diidana uu ka reebanaado oo uu ka hadho waa sifada muuminiinta inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana muuminiintu iimaankoodu kuwa uu dhamayska tira yahay muumin oo dhami sifadan ma lahee kuwa iimaankoodu dhamayska tira yahay oo kuwa marka ilaahay la xuso subxaanahu watacaala quluubtooda ay cabsoonayso aayaadka ilaahay marka la maqashiiyana iimaan bay ka kororsanayaan mar kastoo qofka iimaankiisa uu kordho inqiyaaskiisa iyo hogaansankiisa ayaa kordhaya mar kastoo iimaankiisu daciifana hogaansanka ilaahay awaamirtiisa u hogaansan yahay ee addoon dhaba uu u yahay ee noloshiisu ay tahay nolol waafaqsan sidii ilaahay subxaana watacaala ka doonay ayaa si daciifaysa saas awgeed ayaa rabbuna subxaanahu watacaala ikhwaani fillah waxa uu tilmaamay fi lqur'aani alkariim qofka muuminka ee iimaankiisu uu dhamayska tiran yahay in aanay suurtagal ka ahayn ilaahay amarkiisa iyo xukumkiisa marka loo sheego ee la maqashiiyo wax kale inuu ka daro bal sifadiisu waxay noqonaysaa oo qura haddii iimaankiisu dhamaystiran yahay inuu ilaahay u hogaansamo oo rabbi subxaanahu watacaala uu isu dhiibo qaala rabbuna fi lqur'aani alkariim wama kana limu'minin walaa mu'mina ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala baciida rabbina wuxuu leeyahy isagoo sifeynaya muuminiinta rag iyo dumar yar iyo weyn qof muumina kama dhici karto umana banaana inay ka dhacdo gabadha muuminada ayna waa lamid marka ilaahay arrin uu xukumo ama rasuulku uu xukumo arrintaasi noocay doonaysaba ha noqoto ama hawadiisa ha waafaqsanaato iyo siduu jecel yahay ama ha khilaafsanaato suurtagal uma aha in uu wax kale ka doorto ilaahay amarkiisa subxaana watacaala iimaanka ayaa ku kalifaya iimaanka dhamayska tiran inuu ilaahay u hogaansamo oo rasuulka u hogaansamo calayhi salaatu wasalaam oo uu garto maslaxadiisa iyo wanaagiisu inuu ku jiro sida ilaahay subxaana watacaala u doortay wuxuu maqlayaa qawla rabbina alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir allihii bani aadamka abuuray miyaanu ogeyn sida u wanaagsan isagoo ah mid u naxariista waxaan dantooda ahayn inuu amro ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa ayaa diidaysa ilaahay isagoo ah khabiir kabogaal waxaan maslaxadoodu aanay ku jirin marka xagga dambe iyo ciribta dambe iyo caaqibada laga eego ilaahay cilmigiisa ayaa diidaya markaasaa rabbuna subxaana watacaala markuu tilmaamay dadka muuminiintaas badoodu inay taa tahay ayaa wuxuu tilmaamayaa qofka sifada khilaafa ee amarka ilaahay wax kale ka doorta waxaa xukunkiisa uu noqonayo waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan baciida qofka caasiya allah subxaana watacaala amarkiisa khilaafa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caasiya kaasi waa lumay lumitaan fog waddadii xaq ahayd buu ka lumay weliba in badan ayaa waddadii xaq ahayd uu ka fogaaday oo dalaalka iyo lumitaanka laftiisu waa mutafaawit waa si kala daran yahay inuu amarka ilaahay waxa ilaahay raalli gelinaya inuu u degdega mooyaane iyo inuu ka cararo waxa ilaahay cadhadiisu ka dhalanayso iyo inuu uhogaansamo amarka ilaahay iyo amarka rasuulka qof muumina ama gaban muuminada nin muumina ama gaban muuminada uma haboona marka ilaahay arrin xukumo arrimaha kamida oo u waajibiyo inuu wax kale ka doorto ikhtiyaarba inuu yeesho oo isweydiiyaba oo idhaahdo tala ma sameeyaa mise waan iska daayaa hal yafcal yafcalu am laa yafcal inay su-aashaas meesha timaado maahaba waa inuu iimaanku kalifo markiiba amarka ilaahay inuu ku dhaqaaqo waayo wuxuu ogsoon yahay almu'min waalmu'mina ana rasuula awlaa bihi min nafsihi falaa yajcalu bacda ahwaa'i nafsihi xijaaban baynahu wa bayna amri illahi warasuulih in rasuulku naftiisa ka mudan yahay oo naftiisa uu uga dhow yahay oo uga naxariis badan yahay oo dantiisa xukm allahi warasuulih waajadnaa man dacaana ilayh ilahay xukumkiisa iyo xukumka rasuulka waa maqlaynaa qofka noogu yeedhana waanu ajiibaynaa waaqacnaa taacatan taama saalimatan min alxaraj si dhamaystiranna waanu u yeelaynaa oonu ugu hogaansamaynaa iyadoo nafteedu ay ku faraxsan tahay quluubtayadu ay u ballaaran tahay wax culays haba yaree haba yaraatee aanaan ka dareemahayn bal qalbigu uu ku raaxaysanayo raacitaanka amarka ilaahay iyo amarka rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim ilaahay wuxuu kaga abaalmarinta ay helayaan kuwa xukunka ilaahay maqlaya ee yeelaya ee uhogaansamaya wa ulaaika hum lmuflixuun ilahay wuxuu ihi kuwaas oo qura hadda bal u fiirso xasriga ku jira aayadda kuwaas oo qura kuwa sifadaa leh samicna waatacna odhanaya kuwaas oo qura ayaa ah almuflixuuna kuwa liibaanay alfalaax waa maxay alfalaax waa alfawzu bilmatluub waalnajaatu min almakruh inaad hesho wixii aad doonaysay oo aad ka badbaado wixii aad dhibsanaysay marka kuwaas sifadaa leh samicna waatacna odhanaya ayaa waxay doonayaanna ilaahay ka helaya subxaanahu watacaala wax allaala waxay dhibsanayaan ay ka baqa ay ka baqanayaan ilaahay baa ka badbaadinaya fa yaa laha min fawd fa yaa lahaa min salaax man salaax markaa heli maayo ilaa man xakama allaha warasuulah qofka arrin kasta hadalku doonaya inuu yidhaaho iyo ficilka uu doonaya inuu sameeyo iyo shaqada uu doonaya inuu qabto xukumkeeda allah u celiya subxaana watacaala iyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ilaahay adeeca oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam adeeca kaas oo qura ayaa noqonaya almuflix saa awgeed baa ilaahay yidhi wa ulaa'ika hum almuflixuun balnafta aynu baadhno aynu xisaabino xaaladeenana dib aynu eegno intaa aayaad baynu maqlaynaa axaadiis baynu maqlaynaa ilaahay axkaamtiisii baa laynagu dul akriyaya war ilaahay waxaasu idin faray rabbi waxaasu idiin diiday war waxaa daaya muslimiinay war waxaana la yimaada bal hadallada noocaasi aynu maqlayno jawaabta aynu ka bixino bal dib aynu eegno inaynu ka mid nahay kuwa ilaahay yidhi wa ulaa'ika hum almuflixuun iyo kuwa inaynu ka mid nahay kuwa ilaahay uu yidhi ulaa'ika hum alzaalimuun aayadda dambe aynu ku arki doono fi lmuqaabil taa ka soo horjeedkeeda baaraka allahu fiikum ilaahay wuxuu caddeeyey kuwa quluubtooda nifaaqku ku jiro fikadoodu sida ay tahay marka loogu yeedho ilaahay diintiisa wanaagga la faro dhammaanta laga reebo waxaana marka nifaaqa lasoo hadal qaado in badan oo muslimiinta kamid ay u qaataan nifaaqu inuu yahay oo qura nifaaqa caqiidada ah ee qofka qalbiga ka gala oo ah inuu qofku islaamnimo muujisto gaalnimona uu qarsado sidaa maha xaqiiqadu taasi waa qayb nifaaqa ka mid a laakiin nifaaqu waa qaybo badanye siduu kufrigu qaybo u leeyahy iimaanku uu qaybo u leeyahy nifaaqu darajaad buu leeyahay sida iimaanku darajaad u leeyahay kufriguna darajaad leeyahy nifaaqa waxaa kamid a qaybo diinta lagaga baxo nifaaqa waxaa kamid a qaybo aan diinta lagaga bixin oo qofka hadduu been sheego sifo sifaadka munaafiqiinta kamida buu leeyahy hadduu wax khiyaameeyo di ballanka waxa weeyaan uu ka baxo haddii marka cid ay isqabtaan ilaahay xukumkiisu xidi waayo waxa uu leeyahay sifo kamida sifaadkii munaafiqiinta laakiin ku gaaloobi maayo sifada noocaasiya markaa qof kasta oo ilaahay xukumkiisii loogu yeeray wanaag la faray oo qaadan waayey xamaan loo diido la yidhi kahad oo ka hadhi waayey ha ogaado ama yaanu ogaan ha dareensanaado ama yaanu dareensanaan qalbigiisa waxaa ku jira nooc nifaaqa kamida baynila dhegeysa aayadda qur-aanka ilahi wuxuu yihi sida munaafiqiintii ka warramaya wayaquluuna aamana billahi wa birasuul wa atacna afka waxay ka odhanayaan ilaahay baanu rumaynay oo rasuulkaanu rumaynay waanaanu adeecayna abay afka ka odhanayaan laakiin marka waaqicooda iyo noloshooda iyo camalkooda iyo shaqadooda la eego waxa ay sheegayaan waa khilaafsan tahay uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmuuminiin ilahay wuxuu leey iyagoo sidaa yidhi ay haddana jeesanayaan xaqii bay ka jeesanayaan raaci maayaan dhinaca xaq u kaxeeyo ukici maayaan meel kale ayay ukacayaan marka kuwaas maaha muuminiin haddii xataa iimaan qalbigooda ku jiro waa iimaan daciifa iimaankii waajibka ku ahaa lamay wada iman iimaankoodu ma dhamaystirna waidaa ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun marka loogu yeedho kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka si xaaladooda kitaabka iyo sunnadu xukumkeeda ay u caddeeyaan waxaa wad arkaysaaba waxyiga kamida oo iskaba hadaystay oo xaqii ka jeesanaya wain yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin haddii iyagu ay isleeyihiin xukunka ilaahay baad wax ku helaysaan oo maslaxa adduunyo ayaa idinku jirta haddii ay istidhaahdaan iyagoo ordaya oo aada moodid inay hoggaansan yihiin ayay imanayaan umay hoggaansamin ilaahay daraadii aayaddana umay ajiibin ilaahay iyagoo raalliyaashiisa raadinaya xaaladiisaa ka baxsanaya bal maslaxadooda iyo dantooda adduunyo ayay eeganayaan afii quluubihim marad am irtaabu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum alzaalimuun maxaa ku dhacay buu leeyilahy quluubtooda xanuun ku jira waa shakila-aantaas xanuunka nifaaqa laydhaa ayaa qalbigooda ku jira kaasaa u diiday inay ilaahay amarkiisa u hogaansamaan oo amarka rasuulka u hogaansamaan oo ay gartaan maslaxadooda iyo dantooda mar walba inay ku jirto raacitaanka allah kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam miyay shakiyeen waxay isleeyiin diintuba xaq maaha so waxay ka baqanayaan in ilaahay uu ka eexdo ama rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ka eexdo intaasi ilaahay wuxuu leeyahay xukumka ilaahay waa xaq shaki kuma jiro ilaahayna dulmi ma xukumo rasuulkuna cidna cadaalad daro kuma raaco bal ulaa'ika hum alzaalimuun iyaga ayaa khariban waa dhaalimiin xaq ayay baalmarsan yihiin marka walaalayaal ba labadaas qosqada hore muuminiintu ay leeyihiin inamaa kana qawla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waafacna waulaa'ika hum almuflixuun iyo sifada munaafiqiinta waidaa ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum ilaa fariiqu minhum mucriduun bal labadaas aan isgarab dhigna baarak allahu si fiican bay maqlaysaa waxaa imi kara sidii mawduuca muxaadaradeenuma uu ahaa waxoogay aynu iska xusuusin doonaa tusaalayaal aynu ka soo qaadanay sunnada rasuulkeena caleyh afdal salaatu watasliim kutubta xadiidka gaar ahaan bukhaari iyo muslim iyo kutubta kale ee xadiidka rasuulku ay ku qoran tahay tusaalayaashaas waxaynu ka soo qaadanay noloshii saxaabada bal marka ay maqlaan aayad qur'aana ama xadiid kamid a axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday ugu hogaansami jireen sida noloshooda wuxuu uga bedeli jiray taasina waxay ka dhalatay iimaankooda ayaa dhamaystirmaa iimaankooda ayaa qawi ahaa allah bay si dhamaystiran uga baqi jireen kamaal alkhashya waltaqwa ayay ku sifaysnaayeen bal markaa tusaalayaashan markaynu dhegaysano walaalayaal aniga idinla hadlaaya iyo intay maqlaysa iyo inta dhegaysan doontaba bal tusaalayaasha iyo xaaladda innagu aynu ku sugannahay iyo sida aynu ka yeelno hadalka ilaahay markaynu maqalno iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal aynu isgarab dhigno tusaalaha koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba bal waxaaynu ka soo qaadanaynaa dumarkii saxaabadu sida ay ugu hogaansameen aayaad iyo axaadiis ay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka maqleen ama laga soo gaadhsiiyey oo loo soo wariyey waana laga yaaba dadka muxaadarada dhegaysanaya dumar inay ku jiraan haddaanay dumar ku jirinna ragga laftooda axkaamtani waa khusaysaa tusaalaha koowaad wuxuu yahay dumarkii muslimaadka ahaa aayaadkii xijaabku markii ay soo degeen waxaa dhacday naqla nawciya xaaladbaa aada u bedeshay wadadan xijaab aan aqoon oo weligood aan xiran oo xaalkoodu ahaa iska baawani oo sidaynu ogsoonahay qaarkood dee asxaabada ayaabay ku dawaafi jireen iyaga oo qaqaawan oo arrintaa dhibba uma aanay arkahayn aayaadkaasi markii ay soo degeen bal sida ay ugu hogaansameen ayaynu tusaale soo qaadanayna safiya bintu shayba waxay leedahay caaisho anagoo ag joogna ayaa waxaanu soo hadal qaadnay dumarkii qurayshta anagoo ammaanayna markaasaa caaisha radiallahu canha waxay tidhi dumarka qurayshtu waa wanaagsan yihi laakiin ilaahay baan ku dhaartaye ma ra'aytu afdala min nisaa ilansar ashadda tasdiiqan bikitaab illah walaa iimaana bitanziil dumarka ansaarta cid ka wanaagsan mana arag weyta wa kitaabka ilaahay uga rumayn og oo allah wuxuu soo dejiyo uga hogaansami og maana arag bayta laqad unzilat suurat nuur ilahay wuxuu soo dejiyey suurat nuur waxaana ku jira aayaadka xijaabka ka waramaya walyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihina fanqalaba rijaaluhuna ilayhina yatluuna calayhina maa unzila fiiha raggii ayaa aayaadka ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaadkii iyago xambaarsan bay kula noqdeen guryahoodii dumarkii ayay u akriyeen may ahayn raggu sida maanta raggu ay yihiin ninbaa khudbad soo dhegaysanaya ama muxaadara ama ders gurigii marka uu yimaado wax allaale wax reerkiisii saxay ah oo uuga soo qaaday muxaadaradii ama dersigii ama khudbadii taasi ma jirto raggii saxaabadu sidaa may ahayn aayad markay rasuulka ka maqlaan dumarkooda iyo dadka guryahooda ku nool ayay gaarsiin jireen oo akriyi jireen wanaagga ay fari jireen xumaanta ay ka reebi jireen dumarkii markii aayaadkaas ay maqleen waxay yeeleen talow maa minhuna imra'a ilaa qaamat suqihaa faastaxna yusalliina subxa muctajiraat kaana calaa ru'uusihina algirbaan dumarkii gabar kasta oo kamid ihi waxaay u kacday xaggii maryaheedii gayaashii iyo waxyaabihii lamid ahaa deetana inta ay isku talsabatay ayaa waxa ay ka dhigtay xijaab salaadii subax waxay yimaadeen iyagoo xijaaban iyagoo shaqean oo qufulan oo si degan u soconaya oo isqaabqaab kama yaraatee aan lacayb oo aad moodo in shimbirta tukaala madaxa ay ka saaran tahay waa shimbir aada u dareen badan dhaqaaq yar haddii ay dareento markiiba duusha marka inay shimbirtaasi madaxay ka saaran tahay baad moodaa sida ay u degan yihiin oo inay shimbir dooliyaan inay ka baqanayaan baad moodaa saa ogeed xarakada dhaqaaqa ayay yaraynayaan ibn abi xaatim baa wariyey asalka xadiidkuna fii saxiix albukhaari uu ku jiraa kitaab tafsiir min xadiisi caaisha radia allahu canha balu fiirsadaa maanta dumarka muslimaadka jooga in badan oo kamid in badan bay maqleen aayaadkaas oo qaarkood waxaa laga yaaba inay xifdisan yihiin oo dusha ay ka hayaan in fara badan bay dhegaysteen muxaadaraad ama qaarkood ay akriyeen kutub xijaabka ka hadlaysa laakiin noloshoodii waxba iskamay bedelin inta dumarka muslimaadka maanta xijaaban iyo inta aan xijaabnayn waxaynu odhan karnaa haddii aynaan khaldanayn inta aan xijaabnayn baa fara badan arrintaasina inta badan jaali kamay dhalan bal waxa ay ka dhalatay dacfi iimaan iyo nusuusta oon loo hogaansanayn sida dumarkii saxaabada ugu hogaansameen ma odhan dumarkii saxaabadu naqli nawciya ma samayn karno oo markiiba dee xaaladda oo bedeli karno waana waana lala yaabaya sida muslimaadka qaarkood maanta ay yidhaahdaan si aniga oo aan weligii xijaab laygu arag mar kulaun xijaab aan isku damsiiyo dadka ayaa ila yaabaya odhanaya durba goornay sheekha noqoto sheekhnimo arrintu kuma xidhnaa waa amar ilaahay oo ilaahay kugu waajibiyey sida ilaahay subxaana watacaala salaada uu kugu waajibiyey mana aha xukum dadka qaarkood loo soo dejiyey waa xukum muslimaadka dumarka muslimaadka dhammaantood booda khuseeya may odhan dumarkii saxaabadu bal inta aanu shitaaba soo talanayno ama dhar aanu helayno horta kuwa horaan iska siyaro xidhnaanaynaa bal maryihii ay hayeen ayaa ay shitaaba ka samaysteen markiibana naftooda ay ku astureen iyagoo amarka ilaahay fulintiisa u degdegaya una hogaansanaya tusaalaha labaad wuxuu yahay waxaynu ogsoonnahay dumarku waxay la soo tukan jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidkuna ma kala xidhnayn inda laba masaajidda maanta ay ay yihiin waa isku furnaa dumarku xagga dambe iskaga tukan jireen ragguna xagga hore ayay ku tukan jireen waxa abu daawuud markaa warinaya can abi usayd alansaari inuu maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam huwa khaarij min almasjid waqad ikhtalata arijaalu maca annisaa iyadoo raggii iyo dumarkii ay isku darsameen fi tariiq wadada markii masaajidka ay kasoo dareereen ayay isdhexgaleen rag iyo dumar faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam linnisaa rasuulku wuxuu ku yidhi dumarkii istakhirna fainahu laysa lakuna an taxtafna ariiq calaykuna bixaasaat ariiq dumar oo dib isu taaga buu yidhi xaq uma lihidin inaad wadada bartinkeeda dhexdeeda inaad martaan hareeraha mara bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay yeeleen waxa weeyaan dumarkii saxaabiyaadkaa iyay yeeleen sida maanta in fara badan muslimiinta kamid ay yidhaahdaan markay ikhtilaaf dexgalka ragga iyo dumarka loo diido maxaanu is yeelaynaa qulubta ayaa caafimaad qarta maxaa aad ka baqanaysaan dadku waa wada dhasheen hooye iyo walaal weeye abadan sidaamay odhan fakanat ilmaratu talsaqu biljidaar xataa ina fawdaha la yatacalaq biljidaar min lusuuqi abihi gabadha kamida dumarka jidaarka ayay isku dhejin jirtay wadada dhinaceeda iyadoo marayso dhexda iska ilaalinaysa ilaa maradu ay jidaarka ay ka tabsato anaa isku dhejinta ay isku dhejinayso awgisaaska ayay ugu hogaansami jireen hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waxay og yihiin waxaa rasuulku faray inuu ukhayr badan yahay waxaa rasuulku u diidayna dhibaato mooyaane in aanu meeraad iyo faa'iido aanu lahayn tusaalaha saddexaad dadka bani aadamkaahi xoolaha iyo adduunyada aad buu jeceli adduunyaduna waata ka fitnaysa allah subxaana watacaala diintiisa inay u hogaansamaan aakhiray ka mashquulisaa in ay waxyaabo xaaraana ku dhacaan iyada ayaa kalifta haddii la idhaahdo bixiya badankooda waa ku bakaylaan laakiin dumarkii saxaabada maalintii rasuulku uu faray inay sadaqo la baxaan oo ilaahay daraaddeed wasa bixiyaan waxay bixiyeen wixii ay haysteen wixii u qiimo badnaa iyadoo amarka rasuulka u hogaansamaya ilaahay raallihaashiisa raadinaya naftoodana u horumarinaya shay naarta ka ilaaliya iyo masaarica suuq meelaha xunxun ee lagu dhaco dumarku waxay u jecel yihiin xoolaha haystaan dahab dahabsi ayay bixiyeen wuxuu leey ibnu cabbaas kharaja annabiyu calayhi salaatu wasalaam yowma ciidin fasallaa rakcatayni lam yusalli qablu walaa bacdu rasuulku salaadii ciidda ayuu u baxay musalliya banaanka ayuu tegay wuxuu tukaday laba ragcadood oo hortoodna aanu sunno tukan daroodna aanu tukan uma maala cala nisaa markuu raggi u khudbadeeyey ayaa dumarkiioo daba fadhiya ragga ka soocan ayuu rasuulku u tegay wamacahu bilaal aa rasuulka la socday bilaal oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cuskarayey fawacadahunna wa amarahunna an yatasadaqna rasuulku dumarkiibuu waaniyey hadal qalbigooda jilciya oo baqa geliya rajana geliya ayuu rasuulku kula hadlay wajacalat ilmar'atu tulqi lqulba waalkhursa bilaal baa maradiisii goglay dumarka gabadh kastoo kamida waxaysay waxay bilowday inay shuuliyadeedii alqulba waa shuuliyadii iyo alkhursa oo dhegihii ah dhegi daabka ah inay maradaa bilaalfidiye ay ku daadiyaan ayay bilaabeen bukhaari baa warinaya sidaas ayay ilaahay amarkiisa ugu hogaansameen may ku bakaylin xuquuq waajib ku ahayd bal mid aan ku waajibin oo bixinteedu ay sunno ahayd ayay sidaas waxa weeyaan ay u bixiyeen imtihaalan liamri rasuulillah calayhi salaatu wasalaam tusaalaha afraad waxaynu ogsoonnahay carabi islaamka horti inay ku aanbaxday caabitaanka khamriga caabitaankiisana naftoodu ay la qabsatay shayga nafta ay la qabsato ee dullad u noqdana sahal maaha oo mafduula qofku inuu iskaga tago oo naftiisa uu ka saro waxaa ka kaxayn kara la iimaan xoog badan iyo go-aan iyo casiimo qofku uu gaadhay bal aynu eegna xaalu saxaaba raggii khamriga aadka u cabi jiray markii ay soo degeen aayaadka khamriga xaaraantinaynayay sida ay ugu hogaansameen ogaal ay og yihiin awgeed iyo rumaysaanay rumaysan yihiin oo yaqiinsan yihiin sida ilaahay u doortay inay tahay sida aslixe ansabka sida wanaagsan ee ku haboon wuxuu leeyahy anas bnu malik radia allahu canh waxaan ahaa buu leeyahy inaan dhalinyaraadu ahaa kuntu saaqi qawmi yawma xurimat alkhamru fi beyti abi talxa gurigii abu talxa oo hooyadii markaa ninkii ahaa gurigiisa ayaan joogay buu leeyahay ragga ayaanan khamriga ugu shushubaayay abu talxa kamid ahaa alansari saxaabigii qiimaha badnaa ee maalintii ay soo degtay aayadda ilahay lee lam tanaalu bira xataa tunfiquu mima tusibuun wanaagga gaari maysaan ilaa ad wax ka bixisaa waxaad fasihiin beertiisii la odhan jiray bayruxa ee aadka u qiimaha badnayd ilaahay daraaddii u bixiyey saxaabigaas ayaa kamid ahaa ragga khamriga meesha ku cabaayay rag kalo ansaara saxaabadii waawiileed kamid ahaa khamrigu marka xaaraan bay mu ahayd fa idaa munaadin yunaadi faqaala ukruj fandur mid dhawaaqayaan maqlay buu leeyahy marka abu talxa inoo rabo bax mudalsee faqaraj fa idaa munaadin yunaadi alaa ina alkhamra qad xurimat isagoo mid dhawaaqayoo leh war khamrigii waa la xaaraantumiyey qaala fajarat fi sikaki lmadiina waxaa laalo wixii khamri la hayay ayaa afka dhulka loo geliyey waa la daadiyo waa la qubay suuqyadii magaalada madiina ayuu khamri durduray abu talxa igu yidhi buu leeyahay ukruj faariqaha faaraftuha farago baxo waxa laalo waxa khamri inoo yaala daadi waan daadiyey buu leeyahy riwaayaad kale oo fi saxiixi muslima wuxuu leeyahay anas famaa raajacuuha walaa sacaluu canha bacda khabari rajul muraajaca may samayno ka maxaa loo xaaraantimeeyey adaalka aynu hursanno su-aal kamay soo celin markay ninkaa warkiisa maqleen bal waa hogaansameen khamrigii way ka cadeen mar abu talca anas wuxuu faray weelkii khamrigu ugu jiray khamrigii daayo weelka laftiisa inuu burburiyo in badanoo maanta muslimiinta kamidi waxay ilaahay ka xaaraantimey hadii lala waar iska daayaan waxay ku odhanaya xoola ayaa iga galay in bilaash laygu siiyey baad moodaysaa xoolahaygii ayaa ku jira laakiin saxaabadu sidaa ma ahayn waa xaalahan marka la idhaahdo markaas ayay ka dhaqaaqi jireen waxaa kaloo la ogsoonahay dadka bani aadamkaahi quruxda waxa la idhaahdo iyo jamaalka aad bay u jecel yihin laakiin markii shareecadu waxyaabaha isku qurxin jireen ee u diiday falosbidee ayay u hogaansameen ibnu cabbaas wuxuu leeyahay wuxuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin fargal dahaba xiran فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي wuxuu rasuulku yidhi midkiin ma dhimbiildaba ayuu qastiyaba kaasuu gacantiisa gelinaya fargalkiina waaba ka tuuray waana waariye rasuulka alayhi salatu wasalaam faqiila lirajul bacdama dahaba rasuulu llah khud khaatamaka intafic bi markii rasuulku tegay baa ninkii waxa lagu yidhi fargalkaaga qaado oo dee ku intifaac oo iidi ama dumar kastiin ilan xirata ayun baa lagu diiday qaala la wuxuu ihi maya wallahi laa akuduhu abadan faqad taraxahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wallahi inaanu weligii qaadanayn buri iyadoo rasuulka ilaahay alayhi salaatu wasalaam uu tuuray ana xaaraan ma aha inu qaato laakiin mar haddii rasuulku intuu iga bixiye uu tuuray mar dambe ku noqon maayo cid kale ha qaadan sadaqad ayuu u niyooday markii hore dahabku ragga xalaal buu ahaa laakiin markii la xaaraantimeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam mimbarka uu kusoo fadhiistay oo fargalkiisii uu tuuray sida imaam muslim warinayo saxaabadii oo dhamina fargaladoodii way bixiyeen maantoo dadkeena haddii janno loo sheego laa hadalkaa jannaad ku helisaa inta arrintaasi ay dareen gelinayso ee arrintaa u dhaqaaqaysa oo arrin fudud ma ha noqotee way yar tahay jannadu qiimo fara badan in badan oo muslimiinta kamida maanta agtooda kaba laha naarta haddii lagu cabsigeliyena shay weynba uma arkaan waayo iimaankii dareenka noocaas bay gelin lahaa ayaa meesha ka maqan bal aynu egna saxaabada ridwaanullahi caleyh marka loogu yeelo arrin sabab u noqonaysa jannada gelitaankeeda walaacba noqotada arrin dhib iyo culays iyo mashaqo leh bal lagaba yaabo inay naftooduba ay ku tagteen waa u hogaansami jireen arrintaas jannada lagu gelayo wax walba waa ku bixin jireen anas bin malik wuxuu leeyahay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dagaalkii bader ayaa saxaabadiisi wuxuu ku yihi markii mushrikiinta ay kusoo dhawaadeen qumuu ilaa jannatin carduha samawaat wal ard waxaad u kacdaan janno dhinaceeda ballarkeedu samooyinka iyo dhulalka uu leeyahay markaasaa cumayr ibnu xumaam alansaari saxaabigii la odhan jiray wuxu ya rasuula allah liana carduha samaawaat wal ard ma janno ballarkeedu samooyinka iyo dhulalka leeyahay markaasaa lagu helayaa jihaadka iyo shahaadada qaala nacam qaala bakin bakin faqaala rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam laa yaxmiluka calaa qawlika dakin dakin maxaa kugu xambaaraya quraacda noocaasiya qaala laa wallahi ya rasuul allah ilaa rajaaka an akuna min ahli wax kale iguma qaadayo iguma kelifi hadalka inaan ku hadlo raja aan ka qaba mooyaane inaan sanadaa dadkeeda kamid noqdo qaala innaka min ahliha loo bushaariya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ehelkeeda ayaad kamid tahay buuli faakhraju tamaraatin min qaranihi fajacala yaakulu minhuna kabada timiraa buu kasoo saaray booshkiisii qaran waa meesha lagu rito ileerabka fajacala yaakulu minhuna wuxuu bilaabay inuu cuno uma qaala sagoo isla hadlaayo isagii ayaa wuxuu yihi lain ana xayiitu xataa aakula tamaraat haadii inaha laxayaatun tawiila haddaan sii noolaado adduunyada kusii baaqi noqdo intan xabadahan timirtaa dhamaynayo wallahi waa nolol adduunyao dheer nolosha adduunyana waxaa ka timo badan oo ka raaxo badan ka faa'iido badan nolosha aakhira qaala farama bima kaana maca min asamr caloolasha timir waayo wuu tuuray uma qaatalahum xataa qutil rawahu muslim gaaladii wuu la dagaalamay ilaa la dilay marka markii la yihi jannaad ku gelaysa arrintaa noloshii adduunyaadkiisa wa qiimo beeshay arrintii jannada lagu gelayay adkayd dhaawac iyo dhimashada ay ka dhalanaysayna wax fudud ayay la noqotay ilaahayna subxaana watacaala niyadiisii ayaa rabbi uu dhabeeyey iyo qasdigiisii iyo ujeedadiisii waa kaa rasuulku yihi fa inaka min ahliha abu muusa alashcari saxaabigii la odhan jiray isagoo jooga goob dagaal furin dagaal ayaa wuxuu sheegay xadiidka rasuulku yihi ina abwaaba aljanati taxta hilaali siyuuf jannada albaabadeedii seefaha halkoodii ku hoos jira aa seefta in lagu dul dhigo oo cadkeedu uu ku dul maro seefta cadowga iyo gaalada ayaa jannadii ku helaysaa faqaama rajulu rasl hay-a waxaa kacay nin markaad eegta yahay waxoogay iska musaaradaysan oo dhar qurux badan iyo waxaa arshidnayn faqaala ya abaa muusa a anta samicta rasuula allahi yaqulu hada wuxuu ihi abuu muusa maadaa maqle rasuulka sidoo leh qaala nacam qaala farajaca ilaa asxaabihi faqaal aqrar calaykum asalaam wuxuu dib ugu noqday raggii saaxiibadii ah wuxuu laan idin salaamaya waa maca salaamiin iyo sabuuf uma kasara jifna sayfihi faalqaa uma mashaa bisayfihi ila alcaduw fadaraba bihi xata util sababtiisa galkeedii buu jebiyey deetana uu iska tuurada galka yaani mar dambaba galka aanay ugu noqon deetana xaddii cadowgu u kacay waa dagaalamay cadowgiiba seeftiisi la dhacay ilaa isagiina la dilay imaam muslim ayaa warinaya tusaale kale dadka bani aadamka ee maanta adduunyada aynu joogna ku nool waa dad shaqo u wada socda meel kastoo ay joogaan kasaba adduunyaa la doonayaa mid in badan haystee mid kalaba mid waliba adduunya ayuu ordaya adduunya u kallahaya adduunya u caraabaya adduunya ayuu u dheenaalaya waktiga qoraxda ay kulushahay uu soconaya manaaficda adduunya dadku aada u jecel yihiin dad fara badanna taasi waxay ku kaliftaa wax ilaahay ka mamnuucay inay sameeyaan inay ilaahay waajibaadkiisa adduunyada awgeed u dayacaan wax xaaraanay og yihiin inay u dareeraan iyagoo adduunyo raadinaya haddii laidhaahdo kastaloo laga waaniyo inay ku adkaato inay ka tagaan arrintaas waxay ka dhalatay baas iimaan iyo yaqiin daro laakiin saxaabadu sidaamay ahayn arrin adduunya ay ka soo geli jirtay marka loo diido waa ka fogaan jireen waxa uu leeyahay baas ibnu khaliij waxaanu ahayn buuri dad dhul lahaa dhul beeralaya dhulka marka waa kiran jirnay buuri dabeetana maalin nin baa noo yimi wuxuu yihi adeeraday kamida nahaada rasuul llahi can amrin kana lana naafican wuxuu rasuulka ilaah wuxuu inoo diiday arrin nafs iyo waxtar adduunya inoogu jiray wa tawciyat llahi warasuulihi anfacu lana ilaah inaynu adeecno rasuulkana aynu adeecno ayaa inoo waxtar badan bal hadalkaa qiimihiisa ufiirsada arrin nafs iyo waxtar inoo lahayd buu rasuulka inoo diiday sida inaga inooga muuqatay laakiin waxaad ogaataan inaynu ilaahay adeecno oo rasuulka aynu ka amar qaadano ayaa inoo nafsi badan adduunyada intaynu joogno rasuulku waa ka yidhi man taraka shay-a lilah cawadahu llahu khayra minhu qofka shay ilaahay daraaddi uga taga ilahay mid ka khayr badan buu ugu bedelaa adduunyo xaaraana haddaad ilaahay daraaddi uga tagto inta yarada ilahay ku barakaynaya mid xalaala ayaa rabbi kuugu bedelaya yaqiinta iyo caqiidadaasi waa inay qalbigaaga ay ku jirto oo ay ku sugan tahay laa shaka walaalayd in taacatu llahi wa taacatu rasuulihi aakhirana ay ku khayr badan tahay markaa sidaasay saxaabada ridwan ullahi calayhim dhulkii ay kir kiran jireenna waa iska daayeen xataa saababka in loo kiraya ay banaan tahay ayay ka tegeen iyagoo nahyiga rasuulka diidmada rasuulka alayhi isalatu wasalaam sideeda ama cumuumkeeda ku qaaday oo aan xaaladaheeda kala reebreebin waxaynu ogsoonahay cumar bn khataab radia allahu canhu wuxuu ahaa nin jahwariya aad u cod weyn oo aad iyo aad u dhawaaq dheer waxaa bukhaari warinaya cali bn abi mulayka abubakar iyo cumar ayaa arrin ku murmay iyagoo rasuulka alayh salaatu salaam agtooda waxaa yimi qolo wafdi oo reer banu tamiim ka mid a dabeetana midkood wuxuu yihi aqra ibnu xaabis madax uga dhig rasuulka ilaahay kii kalena wuxuu yidhi nin kale madax uga dhig dabeetana hadalkoodii baa waxoogay dhawaaqoodii baa kor u kacay abubakar baa cumar ku yihi ma aragta ilaa khilaafki inaad khilaafta ayuun baa doonaysaa oo ila murmeen cumarna wuxuu leeyahay ku khilaafo dooni maayo fartafat aswaaquma fi dalik ilaahay baa soo dejiyey qowlkiisa uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum waantum laa tasbiruun muxuu yeelay cumarkii dhawaaqa dheera cumar oo dhawaaq dheera muxuu yeelay kal wuxuu leeyahy ibnu zubayr bal ma kaana cumaru yasmacu rasuul allahi yusmicu rasuula allahi sala allahu alay wasalam bacda hadihi alaaya xata yastaslima intaa dabadeed aayaddaasi markay soo degtay kadib cumar ibn khataab radia allahu canhu rasuulka hadalka si fiican uma maqashiin jirin waxaaba rasuulku u baahan jiray markuu cumar la hadlo inuu dib su-aal ugu celiyo yidhaahdo si fiican kumaan maqleen maxad siduu cumar hadalka hoos ugu dhigaayo marka sidaasi ayay ahaayeen saxaabadii rasuulku ridwaan ullahi calayhim musaalayaashuna waa badan yihiin kuwa aynu soo qaadanana waxaynu uga jeednay inaynu isku dhiiri gelino kudayashadooda oo hogaansinta amarka ilaah iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu ictiqaadnayn oo aamineen yaqiinsano marnaba inaynaan ku khasaarahayn oo hogaansinka amarka ilaahay marka walaalayaal aayaadkaynu maqlayno iyo axaadiista aynu dhegaysanayna yaani sheeko qalbiga lagu yaro qabowsano oo waktiga la isku dhaafsiyo yaanay nagu noqonin mar allaala markaaynu maqalno naftaynu xisaabino maxaa inaga khaldan maxaa qalloocan maxaa khariban waxaynu dayacnay waxaynu xumaanaynu ku sugannahay kadib nafta aynu xakamayno oo aynu ku sabirsiino oo hogaansanka amarka ilaahi subxana watacaala iyo ka fogaanshaha aynu ka xakamayno waxa ilaahay subxaana watacaala u diiday oo aynu ka hor istaagno ilaahay baa subxaanahu watacaala nolosheenna ka dhigi doona nolol wanaagsan oo cizo iyo sharaf leh siday ahayd noloshii saxaabadu ridwaan allahi calayhim rabbi baana subxaana watacaala aakhire iyo adduunba taleexa aynu macnihiisu tilmaanay inoo xaqiijin doona rabbi subxaana watacaala dafdigeena ha dhaafo khayrkii wanaagana hayna waafaqiyo wasala allahu calaa nabiyina maxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير شيخنا هذا لا قيمة لهم إذا لا سير كاسيو أنا كان أنا قد من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شيخنا إن شاء الله بعض الأسئلة علي يطلع سفرا مركا ودي وقت هذا ما يفسحك إن شاء الله سؤال يريد بكويدين دون إن شاء الله
tafadaluu baaraka allahu fiikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا سائلكم وحليه هاي شيخ waxaa jirta dad muslimiin ah oo inta badan maaragtay loo dhiibo cadowga islaamka marka arintaasi diintu maxay ka qabtaa baarak allahu fiika
arrintaas waa arrin waadixa oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mar uu ka waramayo xaqan qofka muslimka ahi walaalkiisa kale ku leeyahay waxaa kamid ahaa walaa yusallimu walaa yuslimu u dhiibi maayo yacnaa cadow gacanta ka geli maayo marka ma banaano qof muslima oo madluuma oo laga gardaran yahay in cadow gacanta loo geliyo oo laga iibiyo ama daro kaleba waxa weeyaan lagu fushado bas wax banaan maaha baasiga iyo maanta taagdaro dadka muslimiinta haysata waxyaabaha ka dhashay ayaanay kamid tahay waxaana xaaladaha noocaasiya lagu bedeli karaa maaha xamaas qura iyo hadaluun in la wado waxaa lagu bedeli karaa in xaaladda wax laga bedelo xaaladda keensatay arrinta noocaasi inay dhacdo si ilaahay xaalkeena u bedelo in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim wallahu aclam
جزاك الله خيرا الجزاء وبارك الله فيك شيخ سائل طلبات وحليه فضيلة الشيخ آه، وحان رضا إن يسرى فهيسيد خفينك قورما لحرن كرا ويسقب إن وحدا نساء وحوية هدي عاد أبو ويسقب عاد يسكب حسيد مرلمات ممسيح كرتيد مرخاوح وكلها فضيلة الشيخ أرنتا إيفا فاي
المس على الخفين labada qof in la maslaxaa waa mid axaadiis mutawaatiri aada u fara badan ay kasoo aroortay kusoo aroortay waana mid waxa weeyaan ahlu sunnahu ay isku waafaqsan yihiin oo kutubta caqiidada ayaabay ku daraan maadaama firaqa qaarkood oo shiicadu ay kamid tahay ay diideen almasa al khufeyn marka kuf maxaa looga jeedaa kufku wuxuu ahaa sharabaad ka samaysan jildi ama staan laakiin waxay tilmaameen saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkoodba hataa sharabaadka laftiisa karsuufka ka samaysan laftiisu inuu waxa weeyaan kuf yahay inahu kuf ilaa anahu min suuf ayaa maasoo kaliya ay yidhaahdeen ardagii cabdillahi ibni cumar radiallahu canhu wa arbaca marka shardi maaha inuu jildi ama haragu ka samaysnaado shaygaa lugta la geliyey ama faana ka samaysnaado ama ha ka samaysnaado suuf ama wax kaleba ha ka samaysnaado kulluhu kuf ayaa la oranaya marka luqadka saxaaba la eego ridwan ullahi caleyh qofka markaa masixitaankiisa waxaa looga jeedaa qofka muslimka ahi marka uu weysayste xubnihii kale uu meero madaxana uu masaxo labada lugood kufkii uu ku gashanaa un inuu dusha sare ka masaxo haddaba waxaa isweydiin le maxaa arrintaasi shuruud ay leedahay shardiga koowaad qofku waa inuu yahay mid lugta qabanaya bimacnaa lagu socon karo hadduu yahay shay lugta la duldhigay oo qofku markuu dhaqaaqo ka dhacaya kaa in la masaxaa ansixi mayso haddii uu dildilaacsan yahay ama uu daldaloolo oo lugta uu qabanayo waa la masixi karaa oo aimada qaarkood waa kuu yidhi imsax calayhi maa tacallaqat bihi rijlaan wahal kaanat khifaaf ansaari walmuhaajiriina ilaa mukharaqa masax inta lugtaada uu ku degaayo uu qabanayo aad ku socon kartid waayo kufafta ay xidhnaayeen ansaar iyo muhaajiriin kuwa daldalalo dildilaacsan bay ahaayeen bal kuf saliima oo cusub cidda helaysa ayaaba iska yarayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma kala qaadin iyadoo qofkooda mid daldaloola dildilaacsan u badnaa ma odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dilaacsan ama daloola ma masixi kartaan shardi kale wuxuu yahay waa in qofku uu gashaday isagoo dahaaro dhamaystiran qaba oo wayse qaba xadiidka saxeenka ku jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka muhiira ibnu shucba waa ka yihi dachuma fa inii adkhaltuhumaa daahirayn marka labada lugood oo dahaaro dhamaystiran qaba waa inuu gashado weyi waxaa isweydiin la markaa qufka halkee laga masaxayaa qufka xagga sare ayuunbaa laga masaxayaa oo axaadiisa saxiixi saasay tilmaantay axaadiis xagga hoosena in la masaxaya tilmaantay waa jirta laakiin waa axaadiis dacaaf wey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan waxaa isweydiin la markaa muddo intee leeg ayaa la masaxaya sharabaadka ama qufka qofka markaa muqiimka ee aan socdaal ama musaafir aan ahayn habeen iyo maalin ayuu masaxayaa qofka musaafirkaana afar iyo labaatan saacadood qofka musaafirkana wuxuu masaxayaa saddex maalmood iyo habeenadooda marka waxa isweydiin la goorma ayuu waktigu ka bilaabmaya sida saxiixa waktigu wuxuu ka bilaabmayaa min awali masjid habeenkaa iyo maalintaa uu qofku tirsanayo qofkii muqiimkaa ama musaafirkaa saddex habeen saddex maalmood tirsanaya goormuu waktigaa uu tirsanayo ka bilaabay wuxuu ka bilaabaya marka u horeysa uu masaxo marka u horeysa uu masaxo ayuu ka bilaabaya ay ka bilaabi maayo markii u horreysay uu gashaday oo tusaale ahaan haddii qofka uu gashaday salaadii subax markii uu ka baxay laakiin aanu masbixin ilaa salaadii duhur mooyaane waktigaa maalinta gelinkeedaasoo dhan tirsan maayo waktigaa duhurka masixitaanka uu ku bilaabay ayuunbuu waktigii uu tirsanaayey uu ka bilaabaya marka qofka haddii qofku uu bixiyo isagoo weyse qaba hadduu bixiyo isagoo weyse qaba waa iska tukan karaa iyadoo lugihiisu ay banaan yihiin sida cali bin abi taalib ka sugnaatay haddii intuu bixiyo uu ku celiyo isagoo weyse qabana waa la mid weyi goormaayo markaa waajib ku tahay qofka inuu bixiyo laba xaalood bay waajib ku tahay haddii waktigii uu dhamaado waa inuu bixiyo oo lugihii uu mayro ama markaa qofkii a ku ceshado haddana masrixitaan labada bilaabo ama ay iska daayadeen xaalada labaad waajib ku tahayna waa haddii uu jiraaboodo oo meelasha ay ku waajibto oonu qofka bixiyo si laguuna inta uu meeraya uga mid noqdaan kulli axkaamta markaa almascal khufsayn waa ballaaran tahay dhinacaasna ayaan kusoo ururin lahaa wallahu aclam
barak allahu fiikum jasak allahu khayr sheekh masalada jaraabeynka ama hufka saailkii isla saailkii ayaa wuxuu leeyahay markaan niyeystay inaan masaxo ama waan weysaystay ano aan jara ana aan sharaabaad sidan markaasaan gashaday khufeynkii ama jaraabaadkii markaan gashtay anoo aan weli masixin ayaa weersadii iga jartay ma inaan bixiyaa oo aan marlabaad aan maaragtay sidaa ugu soo bilaabo weersadii miyaa mise waa caadi oo dhib ma laha waan iska masixaya oo xadathul asqar dhib dhib ma laha baaraka allahu fiik adiga adiga oo weyse qaba oo tahaaro dhamaystiran qaba haddii aada gashatay waad masixi kartaa weyse jabka ama xadathul asqarka haddii qofka uu seexdo ama uu musqul galo arrinta noocaasi ahayd burin mayso almasfi cala alkhufeynki marka hore unbaa shardi ah inaad oo daaro dhamaystiran qaba inaad gashatay marka adigu weli aan masixitaankii kuga bilaabin haddii waysadaas ay jirto dhibaatada laha masixitaanka waad iska sii wadan kartaa marka ka horreysa aad gashanaysa ayuunbaa la rabaa inaad weyse das
baaraka allahu fiika wajazaka allahu khayr sheekh saa-ilka saddexaad wuxuu leeyahay masaajid ayaan ku tukadaa masaajidka masaajidkaasna salaada subax aada baa loo dibdhigaa taqriiban qoraxda ayaaba mararka qaarkood aan u malaynaya inay soo baxdo haddaanay soo bixin marka masaajid kalena mas- magaalada kuma yaalo sheikh baaraka allahu fiika arrintaa maxaan ka sameynaya wasaa-il ku leeyahay
salaada subax rasuulkeena caleyh afdal salaatu watasliim dib uma dhigi jirin bal waxa uu ka bixi jiray rasuulka kaana yusalli salaat alfajri bikalas wakti markaa hiimsa hiimsaa oo cadaankii maalintu aanu weli wada faafin oo madowgii habeenku uu sii baaqi yahay ee rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ka bixi jiray haddii la yidhaahdo markaa dadka rasuulku yihi asbiruu bistubshi faina wacdu min ujuurikum waa xadiid saxiixa taana marka waxaa laga qaadanayaa un in iyadoo iftiin noqotay salaada subax laga bixi karo laakiin marna uma banaana in lala sugo qoraxda soo bixitaankeeda mar haddii qoraxdu ay soo baxdo waktigii salaada subax wuu dhamaaday qof markaa macduur oo ilaabay ama markaas murdo kasoo kacay ayaa tukan kara laakiin qof soo jeeday inuu ogaan salaada subax dib u dhigay ilaa qoraxdu ay soo baxayso arrin banaan maaha marka qolada masaajidkii aada la tukataa haddii taa ay ku imtixaaman yihiin waa inaad arrinta ka fiirsato haddii salaada subax ay tukanayaan iyadoo qoraxdu soo baxday waa inaad salaada waktigeeda aad tukatid wey waa inaad iyaga la tukatid ama aada la sugtid ma aha haddii waxa weeyaan salaadii subax ay tukanayaan iyadoo qoraxdu weli aanay soo bixin walow iftiinku aad ba ha u faafada oo waadu si fiican ha u barye waad waad la tukanaysaa oo salaadii jamaacadee waajiba kugu ahayd arrintaa ay samaynayaan daraaddeed uga tegi maysid mar hadday fi waktiha waxa weeyaan ay tukanayaan wallahu aclam baarak allahu fiikum wajazak allahu khayran sheikh saa-ilkan afraad wuxuu leeyahay baasaboorka ayaa waxaa igu qoran magaalo aanan ku dhalan oo magaalo kale igu qoran markaa ma ku xajiyi karaa baarak allahu fiikum
xajka waxba kama khuseeyaan qofku documentiga waxa weeyaan uu sito haddii waxyaabo kale oo waraaqiisa ku saabsan uu khalday taasi waa fima bayna wa bayna allahi subxana watacaala laakiin xajkiisa waxba yeeli mayso waa sida aimada qaarkood iyo xataa sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raxima allahu tacaala kafoo jerigaa qofka kusoo xajiyaya xajkiisu arrintaasi waxba u noqon maayo maadaama xajkii si saxa u gutay oo arkaantiisi iyo waajibaadkiisi u dhamaystiray maxduuraadkii waxyaabihii laga mamnuucayna uu iska ilaaliyo wallahu aclam baarak allahu fiikum wajazak allahu khayran sheikh saa-ilka lixaad wuxuu leeyahay sheikh garhku ma waajib ba mise waa sunne maxaase u daliila hadduu garhku waajib yahay masaladan aada bay usoo celceliyaan dadka qurbaha jooga marka baarak allahu fiika waxaan u baahanahay inaad arrinta masalada noo waadaxisid
raggu inay garhka sii daayaan waa waajib wa waxaana u daliila amarka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ucfu lixa ucfu allixa garhka farabadiya amabase garhka aku lixa garhka sii daaya ucfu lixa garhka farabadiya awamirka noocaasina dee bukhaari iyo muslim ayay ku jirtaa amarka rasuulkana waxa asal ah inuu faa'iideeyo shayga uu amray inuu yahay shay waajiba ilaa la helayo daliil kale oo tusiya in amarkaa aan looga jeedin waajibine sunayn looga jeedo daliil kalena halka lama hayo bal rasuulku caleyhi salaatu wasalaam khaalif lyahuud khaalif nasaara khaalif lmajuus buu yidhi yahuud khilaafa nasaare khilaafa majuus khilaafa markaa garhka oo la xiiraa inay tahay isu ekeysiin kuwa la isu ekeysiiyey ayay tusinaysa in la isu ekeysiiye kuwa kufaarta yahuudda nasaarada majuusta oo inta sunnadii rasuulka laga tago calayhi salaatu wasalaam iyo arrintii uu amray iyada sidooda oo kale loo ekaadaana waa arrin waxa weeyaan xaqiiqatan aa dembi weyne rasuulku waa ka yidhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka qoom isu ekaysiiya iyaga ayuu la mid yahay maana ga- ugu yaraan mas'aladaasi iyaga ayuu kala xukum noqonaya garkuna xaqiiqatan rabbi sharaf buu yahay oo ninka iyo dumarka meela kala sooca ayaa garku waxa weeyaan uu kamid yahay laakiin qofka haddii iimaankiisa xoogay u daciifo oo aan dunyadana ay la qiimo badnaato oo amirta rasuulka ay kala weynaato waxaa dhici karta sida arrinta u badan tahay in wax fool la noqdo oo sidii rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qalbigu uu gaadho heer laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara aanu wanaagna garanahayn wax munkar leedhaan aanu ka damqanahayn waayo xumaanta iyo dhibka ayaa ula qabsaday wixii wanaagsanaada la qol xumaanaya wixii xumaana waa la qurux badnaanaya marka dadka muslimiintii waa inay ogaadaan sharaftooda iyo cizadooda inay ku jirto inay ictijaab ku fuliyeen diintooda waa inay muslimiintu isku dayaan in iyaga lagu daydo oo ummaduhu iyaga tabac ay u noqdaan oo iyaga daba jooga siday ahaan jireen laakiin ma ayna noqono ummad daciifa ummad aada u daciif oo liidata oo inay cid daba gasho mooyaane iyadoo aan istiqlaaliya aanan lahayn in iyadu madax banaanaato oo ay gooni u yeelato waxyaabo u gaara oo ummadaha kale ay ugu baaqayso oo ummadaha kale inay inay ku daydaan isku dayeysa marka waa inaynu inagu isu dhigno in aynu noqono yani saadat alumam iyo saadat alcaalam oo ummadaha hogaamiyo oo caalamkan iyagu saada ka ah ama hogaamiyeyaalka ah ama inaynu xaalad liidato raalli ku noqono oo ah inaynu ku dayano uun kuwaasi gaalada weliba yaa laytana haddii lagaga dayan lahaa waxyaabaha nafsiga le dee mubaaxa ee horumarka adduunyaha in badan oo muslimiinta kamid waxay kaga dayaneen waxyaabaha liita dhaqamada liita sababka dadka loo xidhee liita sida waxa weyaan timaha loo xiranaya ama loo jiranaya aada koo liidata markaa garku waa waajib rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam werigii garma xirin waa kuwa saxaabadu tilmaamay sida bukhaari ay marka laga wariyeen markii la yidhi sidaad ku garan jirteen salaada duhur inuu rasuulku qur-aan akriyayo waxaa lan bibiraadi lixyati waxaan ku garan jirnay garka rasuulka dhaqdhaqaaq ayaan ku garan jirnay markaa gar weyn oo hataa qofka daba taagani uu arkayo oo wejigiisa ka ballaaran inuu ahaa garka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa taasi ay tilmaamaysa saxaabaduna ridwaanullahi caleyhim sidaas ayay ahaayeen culimaduna ijmaac bay kusoo naqdiyaan bimacnaa in la isku waafaqsanyay garka in la xiiro oo la muldhiyaa inay xaaraan tahay oo aanay banaanayn wallahu aclam
baarak allahu fiika wajazaka allahu khayran waxsan allahu ilayka sheekh saa-ilkan wuxuu leeyahay ma khasaba qofka markii uu kusoo xaadiro moodku inuu laa ilaaha ila allahu kelmada uu ku dhawaaqo ama haddii loo laqino uu qofkii ka daba yidhaahdo mise waxa weeye intii sakaraatulmoodku hayay hadduu yidhaahdo iyada lafteeda wuu soo gelayaa baarak allahu fiika arrintaa waadixu ku leeyahay saa-il
qofka sakaraatulmawdku marka uu soo waajaho haddii waxa weeyaan hadalkiisa u dambeeya kelmadaasi ay noqoto waxa arrintaasi ay calaamad iyo daliil u tahay xusnu khaatima in khaatimadiisu ay hagaagtay ilaahay baana subxaana watacaala khayr looga rajaynaya marka qofka marka la is yidhaahdo nololi uma laabna oo adduunyadii waa ka jeestay oo xaggii aakhira ayuu u socdaa ayay tahay in kelmada loo laqino rasuulku uri calayhi salaatu wasalaam sida muslim warnaya laqima mawtaakum laa ilaha ila allah qofka waxa weeyaan hadalkiisa u dambayso kelmadaasina inuu jannada gelaya ayuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka qofku intaa sakaraatulmawdka uu ku jiro oo dhan haddii kelmada uu yidhaahdo oo hadal kale aanu ka dambaysiin fadliga iyo wanaagaasi waa u sugnoonaya wallahu aclam
jazakum allahu khayr sheekh su-aalihii intaasi ku ekaayeen sheekh haddii aad noosoo gabagabeyn kartid oo naseexo dadka qurbaha jooga usoo naseexeyn kartid oo kusoo gabagabeyn kartid insha allah jazakum allahu khayra
baarak allahu fiikum waxaan filayaa kollay kelimaadkii muxaadarade aynu nidhi inay naseexa inoogu filan yihiin oo ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa wuxuu ina faray wuxuu rasuulku ina faray calayhi salaatu wasalaam haddii aynu u hogaansano waa diintii iyo khayrkii oo dhan waxbay nagama maqnaa waxaan intaa ku darayaa untaas waxay u baahan tahay barasho qofka amarka ilaahay wuxuu hogaansami karaa haddii uu garanayo waxa ilaahay u diideen wuxuu ka fogaan karaa haddii uu garanayo marka waa inaynu isku dayno inaynu barano ilaahay muxuu inaga doonayaa subxaana watacaala ilaahay muxuu inoo diiday maxaa waxa weeyaan ilaahay inoo dhaweynaya maxaa ilaahay inaga fogeynaya maxaa ilaahay raalliaashiisa aynu ku helaynaa maxaa ilaahay inuu inoo caroodo sabab u noqonaya maxaa kamid ah asbaabta jannada lagu galo waxaa kamid a asbaabta waxa weeyaan naarka lagu galo si aynu kuwa jannadana u samayno kuwa kalena aynu uga fogaano marka qofka muslimka ahi waa in waktigiisa o dhan adjida waa inaanu ku bixin waktigiisa wax kamida ugu yaraan maalmaha dee fasaxa uu yahay waa inuu ilaahay subxana watacaala diintiisa uu ku bixiyo qof walibana sidaa suurtagal ugu tahay oo inuu diinta ilaahay ku barto kii muxaadaraadka iyo duruusta iman karaya kii aan iman karahayn inuu dhegaysto alxamdulilah maanta khayr fara badan ayaa duuban inuu dhegaysto oo ansilada in wax allaala wixii masaa'il inala soo darista aynu dadka ahlicilmiga weydiino ee aqoonaynan u lahayn sida ilaahi subxaana watacaala yihi fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlucilmiga weydiiya wixii aydaan garanahayn arrimaha markaa diinta oo dhan waa caqiidadaas waa cibaadaadkaas waa akhlaaqdaas waa mucaamalaadka ma aha markaa qofku sida isaga ay ula muuqato inuu isaga dhaqmo oo waxaa xukumaya hawadiisa ay noqoto arrin kasta intaanu ku hadal intaanu samayn intaanu mowqif ka qaadan oonu go-aan ka gaadin waa inuu isweydiiyo arrinta shareecadu ma ogoshahay ma ogola miyaa haddii aanu isagu aqoon u lahayn dadka ahlicilmiga oo inuu weydiiyo sida ilaahi subxana watacaala ina amray waxaa la idhaha jahligii jahliga rasuulku tilmaamay dawadiisu waa su-aasha allaa saalu id lam yaclamu inamaa shifaa liciyi su-aal nimankii ninka sida khaldan ugu fatwooda ee sabab ugu noqday inuu dhinto rasuulku weli calayhi salaatu wasalaam wixii aan aqoon u lahayn cidda aqoon ule miyay weydiiyaan waxa la idhaahdo jahliga dawadiisu waa su-aasha marka diinta ilaahi subxana watacaala aynu walaalayaal xil iska saaro oo barashadeeda aynu wakti siino qof kasta muslima waajib bay ku tahay waxyaabaha fardulcaynka isaga ku ah in uu barto aynu dadka kale muslimiinta wanaagga aynu gaarsiino aynu noqono ducaat ilallahi subxana watacaala kuwa mas-uuliyadiisa saara oo khayrka inta ay ka garanayaan dadka kala gaarsiiya qofka aad khayrka u sheegto muxaadaro keento ama dersi aad keento ama wanaag aad farto ama xumaan aad ka reebto ee wanaaggaasi kaa qaata haddii oo dhan bay arrintaas kaa khayr badan tahay an yahdi allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam inaad nin ilaahay sababtaada ku hanuuniyo ama qof ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cad anaa diinateeda qiimaha badan waa kuwa gaalaya dhex joogtaan waa inaad islaamnimada aada ugu yeedhaan idinkoo islaamka suuro fiican ka bixinaya oo akhlaaqdiina iyo dhaqankiina iyo ammaanadiina ku muujinaya wanaaga islaamka siay dadku islaamka waxaynu galaan yaynaan noqonin dad islaamkii dadka kaga eriya hadaladooda iyo ficiladooda iyo dhaqamadooda yaanay adduunyadu inaga qaali noqonin baaraka allahu fiikum oo inaan islaamka ka bixinin suuro aada u falxun islaamku waa shay fiican oo qurux badan quruxdiisa sideeda aynu muujino inagu yaynaan qal xumaynin markaa kuwa gaalada qal iyo ficilba inagu adeegsanayna aynu ugu yeedno diinta islaamka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ana daala cala alkhayri ka faaciliya qofka khayr dadka tusiya inuu sameeyo kale inuu ka dhigan yahay xagga xajarka kuwa muslimiinta kale meelaha ku baaba'san ee waddada xaqaa maalmarsan iyaga laftooda aynu u yeedhno xadaro markaad imanayso kelida ha imanin isku day dad kale inaad soo kaxayso dersi markaad dhiganaysid ka qayb qaado faafinta waxa weeyaan fiidiyada iyo cajaladaha kayrkii wanaagga uu ku duugan yahay meelaha noocaas siyaaba laga yaaba inay badbaadadaadu ay ku jirto camal marka wanaagsan ha xaqiranin camal xunna yaanu kula fududaanin ilahina subxaana watacaala inuga too dadkeena khaladaadka inaga dhacaya harya habeenba waa dambaabeynaa rabbina subxaana watacaala dembiga waa dhaafaa robadana waa inoogu baaqaya waana inugu jeclaanayaa وصلى الله على نبينا محمد
أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك إن شاء الله وصوصوا حريزكم يا شيخ جزاك الله خير الله الله يحفظكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك